iyadoo xilligani ay roobab da'ayaan sidoo kalena ay jirto cabsi laga qabo in mar labaad uu soo rogaal celiyo caabuqa coronavirus oo meelo badan oo dunida kamid ah kusoo labakaciyey ayaa magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose waxaa ka bilowday ololo nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda magaalada kaasi oo ay si wada jira uga qayb qaadanayaan maamulka magaalada dobley iyo ururada bulshada sida ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada qaar kamid ah dadkii ololaha ka qayb qaadanayay ayaa bulshada reer dobley ugu baaqay inay qashinka ku shubaan goobo munaasab ah ayna ka shaqeeyaan ilaalinta nadaafada deegaanka waxayna codsadeen in ciddii magaalada dhexdeeda qashin ku shubta tallaabo sharca laga qaado haysana haddaannahay oo sanitation ah ma jiro wax gaadido haysana ma laho wax gaadido noo shaqeeyana ma haysano hataa kareetaa ugu yaran ku shaqaysana ma haysano waxaan ugu baaqi lahay magaalada waa magaaladoodii wasaqadaa inay meelaha ay ku soo daadanayn ee ka danqadaanaan ugu baahanahay sida annaga aan u danqanayno u ordayno inay magaalada waxaan u baahanay ay kaga danqadaan meel walba la iskaga daadinayo digniin u dirayna dadka magaalada dhexdeeda ku soo daaqash ku soo guranaya oo ama suuq ahaadeen ama xaafadahaadeen kareetooyinka iyo gaari gacna intay soo dhiibaan intay gurigooda ka soo qaadaan ama qaarkooda ka soo qaadaan ama meherada ka soo qaadaan dhexdhigahay boosaska bambanaan magaalada gudaheeda ee ku waxyeelaynaya ama ku dhaawacaya caafimaadka guud ee ummadda dhoobiya ku nool waa digniin baan u diraynaa ciidanka amniga ee jubbaland ee khaasatan dhoobiyan waxaan ka codsaynaa arrinta tallaabo sharci uga qaado gaadhiyaal baa qashinka loo asteeyey ka shaqeeyo kambaniya qaada godad fogfog oo lagu talagalay ilaa sideed kilomitir jira oo lagu soo daadiyaa jira laakiin dad aan waxaa dheg u dhigaynin baa jira dadkaan insha allah sharciga loo keenhayaa annadaafatu nafsilimaan baa layidhi shakhsi walba goobta uu joogo waa inuu nadaafadda uga diyaargaroobo ololahaana waa mid soconhaya insha allah intaan kasoo daba jarayno qashinka magaalada yaal waxaan ugu baaqayaa dadka qashinka meelaha goonaha ku daadinayo in yacni ay ka waantoomaan ay talada maamulka qaataan insha allah kama daalayno waan wadaynaa wax hadda noo bilaabmaan weli aan wadan jirna hadduu ilaah yidhaahdo taas anaga dan inoo tahay cid mishaar laguma siinayo laakiin qashinka marka taas aniga ay waajibkeedana saaran tahay waana shaqadeena waana si wada waxaan ka dalayna mana aha dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka doobley siyaad maxamed ayaa dhankiisa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee magaalada ka bilowday waa ololo si guud aan u qaadnay midda kale caqabada aan hadda na haysatay waxaan jecelnahay inaan ka gudubno magaalada waxaa u jooga gaari kambani u wato kaasoo nadaafada ka qayb qaato oo qashinka intuu qaado magaalada meel lix kilomitr toddoba kilomitr inuu geeyo wadad baan uga diyaarinay wixii marka qashin ah waxaan cid walba aan ku farnay inuu qashinka diyaarsado gaariga markuu soo maro in la saaro insha allah bismillahi alkariim si uu gaariga magaalada uga bixiyo magaalada waa magaalo aada u weyn waxaan isleeyahay gaari mid iyo laba iyo saddexba baahideeda waa ay jirtaa laakiin annaga ahaan brogramka nad aan wadno waa brogram bilow ah oona isleenahay nadaafada waxaa looga qaban karaa marka insha allah barnaamijkaasi allah nagu guuliya waanu wadayna haddii ilah raalli ka dhaqo inta badan xilliyada ay roobabku bilowdaan waxaa sii xumaada nadaafadda waxaana suurtagal ah in nadaafad daradu ay horseedo dilaacidda cudurra halisa